gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha mudane cabdikariin axmed xasan oo maanta sir jaraad ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sheegay in maanta laga bilaabo si rasmiya loo bilaabay diiwaangelinta ururada siyaasadda dalka guddiga sharafta leh ee madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimuhu waxa uu gaaray inuu idinla wadaago maanta haddaad tihiin bahda meediyaha iyo shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in maanta oo bishii january ay tahay labaatan sanadkuna uu yahay laba kun iyo labaatan iyo shan inay tahay maalintii la furay diiwaangelinta ururada siyaasadda ee soomaaliyeed maanta oo bishu ay tahay labaatan sanadku uu yahay laba kun labaatan iyo shan waxaa furan diiwaangelinta ururada siyaasadda ee soomaaliyeed waana laba qaybood ururo waa noo diiwaan gashanaayeen waa boqol iyo dhowr kuwaas waxaa laga rabaa inay foomka cusub buuxiyaan shuruudaha cusub iyo sharciyada cusubna ay raacaan wax lacaga lagama rabo oo fii ah oo laga qaadi doono iyo kuwa cusub oo laga rabo inay buuxiyaan foomamka iyo sistamka maanta oo january ay labaatan tahay waxaa furan diiwaangelinta ururada siyaasadda waxayna ku eg tahay bisha march soddon iyo kowdeeda waa muddo toddobaatan iyo kow maalmood ah laga rabaa qofkii urur haystaana inuu ururkiisa markaa diiwaan gashto cusub kuwa diiwaan gashnaanana inay isku diiwaangeliyaan oo ay ku sameeyaan waxaale wixii looga baahnaa sidoo kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka cabdikariin axmed xasan ayaa sheegay in la bilaabay diyaarinta goobaha codbixinta si doorasho qof iyo codan lagu qabto bisha juun ee soo socota oo lagu dooran doono xubnaha dowladaha hoose ama golaha deegaanka
waxaa kaloo aan go'aaminay in wiigga soo socda aan bilaabi doonno astaynta goobaha codbixiyayaasha oo hore loo soo asteeyey qaar badan oo ka mida ilaa saddex boqol oo gooboodna waa la soo asteeyey oo waxaan rabnaa inaan dib usoo fiirino xafiisyada goobahaas iyo nambaro kaloo badan oo ku biiri doono saa la socotaan labadii sano ugu dambaysay dhulka soomaaliyeed meelo badan oo waxaa jira hadda aad xor u ah oo shacbiga degan ee fursad u haystaan inay codeeyaan marka waxaa bixi doona wafdi ballaaran oo guddiga xibnahooda uu hogaamin doono shaqaalaha ay ka mid yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka soodimaha xirfadlayaasha ah waxay aadi doonaan goobahaas oo saddex boqol oo goobood oo hadda aan hayno soo faar oo hore loo sameeyey iyo qeybo cusuboo lagu biirin doono annaga nambarkeennu waxaan rabnaa inaan gaarsiino ilaa siddeed boqol oo goobood inaan geyno guddigan sharafta leh waxa ugu weyn waxa waaye qof walbo soomaali ah xuquuqdu u leeyahay inuu waxna dooran karo lana dooran karo inuu ka shaqeeyo waxaan isku dayaynaa meel allii meeshii munaasib noo ah amnigeeda aan gaari karno dadkooduna ay rabaan inaan gaarno insha allahu tacaala waxaan ka codsanaynaa shacbiga soomaaliyeed meel kastuu joogo inuu nala shaqeeyo oo uu gacmo furan ugula shaqeeyo niyaddayadu iyo xooggayaga iyo aqligayagu waa inay dadka soomaaliyeed ay gaaraan xuquuqdoodii codbixinta ah saa la socotaan waa konton iyo shan sana laga joogaa mar dadka soomaaliyeed inay u dareeraan sanduuqa codbixinta waxaan rabnaa maanta hadalkaas ah konton iyo shan sana u dambaysa inuu baaba'o bisha juun ee soo socoto soomaaliya inuu u furmaan rabnaa weji cusub waa cusub inuu u baryo qof walboo soomaaliya waxaan rabnaa meeshuu joogo inaan sanduuqa codbixinta u geyno waxaan faraynaa dhammaan ummadda soomaaliya meel kastoo jooga gudihii dibo inay nala shaqeeyaan wax allaali wixii taladooda waa noo furan tahay waxaan rabaa inaan labadaa qaybood maanta idinla wadaagno inay maanta oo bisha january ay tahay labaatankeeda official uu furan yahay diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo inaan saftiga soo socda bilaabi doonno inay wufuud u kala baxaan goobaha aan soo astaynay oo hore loo asteeyo codbixiyaasha iyo meelihii kaloo aan leenahay markaas waa muhiim in la gaaro ah
madasha wadatashiga qaranku ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo afar iyo labaatankii isku raacay in doorashada dowladaha hoose la qabto bisha juun ee sanadkan labada kun iyo shan iyo labaatanka halka doorashada baarlamanka dowlad goboleedyada iyo hogaanka maamul goboleedan ay dhici doonto bisha sebtembar ee soo socota inkastoo go-aankan aysan qeyb ka ahayn puntland iyo jubbaland